bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal halkani waa raadhiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya kuna soo dhowaada warka subaxnimo wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in loo baahan yahay in sanadka laba kun iyo labaatanka laga heshiiyo qaabkii wax loo dooran lahaa hadda iyadoo islamarkaana la hirgelinayo doorashada qof iyo coda wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ee dowladda soomaaliyana ayaa sheegtay in dhiirigelinayso dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba si ay siyaasadda dhallinyarada ugu qayb qaataan dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay halka uu marayo howlgallada lagu xasilinayo caasimadda dalka ee muqdisho weeraro dad badan ay ku dhinteen ayaa lagu soo warramaya inay xalay ka dhaceen magaalada london ee caasimadda waddanka ingiriiska tartanka degmooyinka gobol gobollada dalka oo ka baxa warbaahinta qaranka ayaa xalay waxaa ku tartamay degmooyinka kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo dharkeenle ee gobolka banaadir ka wada tirsan wararkeena caalamigana waxaa ugu waaweyn kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa waxaa la sheegay in ay ku guulaystay koobka horyaalada qaaradda yurub ee champions leaga iyadoon rikoor cusub ka dhigtay tartankaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subax axada afarta bisha lixaad ee juun sanadka laba kun iyo toddobiiyo tobanka dhegaysayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena uga door korona haatanna warkii oo faahfaahsan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in loo baahan yahay in sanadka laba kun iyo labaatanka laga heshiiyo qaabkii wax loo doonan lahaa hadda islamarkaana la hirgeliyo doorasho qof iyo coda xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha doctor yaxya cali ibraahim ayaa waxa uu sheegay in sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii iyo laba kun iyo lixiyo tobankii wax loo doortay qaabqaabyo kala duwan heshiisyo laga gaaro loo baahanyay haatan si dib loogu laaban qaabkii horey loo soo maray
waxaa laga soo gudba laba kun lix iyo toban system dad soomaaliyeed ku heshiiyeen oo xil wareejin nabadeed ay u dhacday oo dowladda hadda jirta ay xilkaas ay ku qaadatay laba kun labaiyo tobanka asna sidoo kale mid kale oo xaal mastuurha lasoo maray laba kun iyo labaatanka dadka soomaaliyeed xaal mastuur kale uma baahno iyo qalqaluucin kale waxay sugayaan qofka walba inuu codkiisa dhiibto cidda rabana uu ku doorta marka cod dhiibashadaasa waxay u baahnaan doontaa geedi socod u baahan in laga heshiiyo sidaan isu dooranayno in laga heshiiyo magaalooyinka maamuladooda ay dhaman yihiin waxa laga yeelaayo gobolka banaadir magaala madaxiisa muqdisho waxaa laga yeelaya soolin sanaag waxaa laga yeelaya somalilan waxaa laga yeelaayo mataqaanaa federaalka laftigiisa aan qaadan noocoo noqonayo heshiiskaas guuda wuxuu dhalayaa marka in xaqii rag iyo dumarba ay lahaayaan inay wada qaataan
yaxya cali ibraahim xoogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka hadlay dood wadaag wasaaraddu ay u qabatay haweenka soomaaliyeed waxaana dadkii doodaasi ka qaybgalay u sheegay in doorashada sanadka laba kun iyo labaatanka iyo haweenka soomaaliyeed doorka ay ku leeyihiin
mudan marwegin doodaan maaha doodii ugu horeysay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ay soo qabanqaabiso oo looga hadlo doorka haweenka iyo geedi socodka siyaasadda soomaaliyeed iyo dibudhiska dalkaba waxay ka mid tahay munaasaba munaasabada badan ee wasaaraddu ay soo agaasintay hadday ahaan lahayday brocesskii ama geed socodkii doorashada laba kun lix iyo tobankii oo aan aad iyo aad mataqaanaa ii sheeg aan aan aan ka wasaarad ahaan aan uga uga uga uga qayb qaadanay doorka haweenka iyo siyaasadda dalka sidii ay isula jaan qaadi lahaayeen ani ismalihii dumarka soomaaliyeed doorka ay ku leeyihiin geedi socodka siyaasadda soomaaliyeed inuu dood badan u baahan yahay iyo xaq u raadin tiro badan laakiin wuxuu u baahan yahay waxa la leeyahay si ficila in loo tarjumo gabdhaha soomaaliya waxbarashadooda in loogu ogolaado inay ku shaqaystaan xuquuqdooda siyaasiga iyo midda madaniga ah iyo tan sh- ay u leeyihiin muwaadinimada guud ay ku leeyihiinba tarjumisteeda waa la falgal rag iyo dumarba sida guud ay uga qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka iyo xuquuqaadka guud ee lagu leeyahay iyo kuwa ku yeelanayaanba
Dowladda Soomaaliya ayaa waxay mas-uuliyaddeeda ugu weyn ay tahay in ay dalkan doorasho ka qabato islamarkaana ka shaqeyso qaabkii doorasho qof i coda ugu qabsoomi lahayd sanadka laba kun iyo labaatanka ama laba kun iyo labaatan iyo kowda taas oo wasaaradda arrimaha gudahana ay qeyb ka tahay qorshahaasi le- la hirgelinayo ee doorasho wadanka guud ahaan lagu qaban doono xilligaasi dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay halka uu marayo howlgalka xasilinta caasimada dalka ee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow wasiirka wasaaradda tamar faafinta iyo hanuuninta dadweynaha oo nairobi ku sugan ayaa hadalkan sheegay
waxaa la diyaariyey ciidan kun iyo shan boqol isku dhaf ah isugu jira booliiska nabad sugidda iyo milatarigaba Een, howlgalkaas oo dowladii horena u ballanqaaday ayaa howl- eh, dhaqangelkiisii hadda lagu guda jiraa Een, dowladdan waa dowladdii shacabka waxaa ka go-an sidii shacabka loogu adeegi lahaa shacabkan waxyaalaha ugu horreysay ee dowladda warsadeen wuxuu ahaa in amniga caasimadda la sugo taas iyadoo laga duulayo ayaa waxaa la bilaabay qorshihii kow ee lagu dhaqangelinaa go'aamadii golaha wasiirada ay ka mid ahaayeen inaan magaalada muqdisho lagu wadan karin qori ak forty wax ka badan inaan d- qof tuuto wata oo qori ama bistoolada wuxuu wato aan sharciyeysnayn uusan magaaladaas ku dhex wadan karin arrimahaas iyagaa si wanaagsan bay u socdaan Een, howlgalkaasna een, muxuu ah waxaan eh, rajaynaynaa in ilaa ay hadda bilowgii qiimeynta la sameeyeen waxayd mid shacabkana aada u soo dhoweeyeen hase yeeshee ay jiraan dad ay cabasho ka sameynaya sababta hobabka waaweyn looga qaadaya dadka laakiin taas dowladdu go-aankeeda waa go-aan fulin u baahan waana la fulinayaa cid allaale ciddii ka dha- dhabar adeegta ama isku dayda inay xasilinta caasimadda iyo amni soo celinta ka hor timaado ama siyaasadaysana cid laga yeelaya ma laha shacabkii dowladda baa arrintaa waa ka go-anta waa looga soo qaadayaa hub dambe oo shacabkeenna dilaya ee danna nooguma jirto cid laga yeelayana ma jirto cid loogu aabiyeelayana ma jirto
aada buu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee dowladda soomaaliyana waxay sheegtay inay dhiirigelinayso dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah si ay siyaasadda dhallinyarada qeybtooda ugu qaataan wasiirka wasaaraddaasi maruu khadiija maxamed deyliya ayaa sheegtay in arrintan sidii loo fulin lahaa looga shaqeeyo inta aan la rasmiyeyn ka hor siyaasadda qaranka ee dhallinyarada taas oo wasaaraddu ay ku howlan tahay dejinteeda
dhallinyarada baahiyaha gaarka ah qabo iyo siyaasadda marka dhallinyarada baahiyaha gaarka ah qabo waa dhallinyaro si gaara ay u taabanayso siyaasaddan qaran ee dhallinyarada loo dejinaayo haddii allah awoodale ogolaado maxaa yeelay waa dhallinyaro nugul oo u baahan garab istaag xuquuqdooda in lagu raadiyo siyaasadda qaran waxay aas-aas u tahay muujinta doorka xuquuqda iyo waajibaadka dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadkiinaan baahiyaha gaarka ah qaba maanta idinkaa iyadoo fadhiya wadatashigai siyaasadda qaran aad qayb ka ahedeen aa loo fadhiya waxaa la rabaa fursaddan marka haddeer markii shirka noo furmo wixii ka dambeeya inaad taladiinna intaad qaduqada loo dul istaago aad taladiinna kusoo ururisaan qaabkii iyadoo dhammaystiran loo soo ururin lahaa dhammaanteed taasaa marka sabab u ah ka qaybgalkiinna inaad talada wax ku darsataan
taasi waxay ahayd wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee dowladda soomaaliya khadiija maxamed diiriye weeraro dad fara badan ay ku dhinteen ayaa la sheegay inay xalay ka dhaceen magaalada london ee caasimadda waddankaasi ingiriiska haddaba si aan weeraradaasi wax badan ugu ogaano haddii ay jiraan dad soomaaliya oo maadaama dad soomaali fara badan ay magaalada london ay ku nool yihiin haddii ay wax ku gaareen ayaan goor dhaweyto waxaan telefoonka london kula hadalnay waryaheena faadan faandhe oo london ku sugan waxaana telefoonka ku waraystay waryaheena ali axmed sheekh
waa mahadsantaha walaalkay saacaddu markay ahayd tobankii fiidnimo ayaa magaalada een, bartamaheeda ee london ayaa waxaa ka dhacay weerar weerarkaas oo ay soo qaadeen dad watay gaari saan ah ee, waxaa marayay jidka dad shacab ah marka waxay ku jiireen gaarigii muddo sideed daqiiqa ayaa waxaa soo gaaray booliiskii waxay toogteen saddex qof oo ay ku tuhmayaan in ay ahaayeen dadkii weerarkaas qaaday dabadeetana dadkii way sii carareen qaar baa fakaday kuwii fakadayna waxay muddo ku dhufteen booliiska ilaaliya een, taransportka ee baabuurta iyo gaadiidka sida tareemadoo kaleeto qof kamid ah ayay- ayay muddo geliyeen dhaawrkiisuna wuu sahlan yahay haye marka kadibna waxaa soo gaaray isla meeshii een, qolyaha ee, ambulanska iyo caafimaadka ee degdeg kusoo gaaray iyaguna waxay qaadeen oo ay sheegeen ku dhawaad soddon qof in ay qaadeen oo isbitaalada ay geeyeen weliba waxaa la arkayey ayagoo meesha dhexdeeda dhaawicii ku dhayaya oo dad aan ka gaari karin isbitaalka ay ku jireen dadka meesha ay dhaawaca kusoo gaareenna waxay u badnaayeen dad ajnabi ah sida la calaamiyey gabar faransiisa ayaa ku jirtay Een, sidaas ayuu u dhacay walaalkay khasaaraha ka dhashay ee, ilaa iyo guud ahaan kuwa ku dhintay kuwa ku dhaawacmay haddii aad hayso saddex qof oo oo la toogtay oo lagu tuhmaya marka laga reebo lix qof oo kaleeto ayaa dhimatay soddon qof oo dhaawacana waa la qaaday Een, khasaaraha kaleeto oo taaga waxa weye argagax badan ayaa dhacay Een, shilal kala duwan oo kala duwan oo noocyo badan ayaa dhacay Een, meel kastana way xiran tahay waaya meesha uu ka dhacay ee, Waaxiga meesha halkuu ka dhacay weerarku marka halkuu ka dhacay london halkee ka tahay wuxuu ka dhacay bartamaha magaalada london meel loogu waco london bridge oo loo soo caweysin tago oo fiidka loo tago sidaad og tahay xalay waxay ahayd habeen saturday ah saturdayda waa habeenada ugu badan oo dadku ay soo baxaan oo ay caweeyaan oo ay banaanka fariistaan marshibiyadiyada iyo baararka iyo hoteelada oo dhan way buuxaan specially meeshaas aad ayaa loogu tagaa caweysin haye soomaali meelahaas miya ka adhowdaha iyaga ها xaqiiqatan annaga laftirkeena kula hadlayna waan tagnaa wada alxamdulilah waxay ahayd rabadaan annaga waktigan afuraynay bay ahayd laakiin of course dadka soomaalidana way tagaan cid kastoo doonaysa xitaa dadka dalxiiska taga waa meesha eh, bilicda magaalada
aad bay mahadsan tahay taasi waxay ahayd waryaheena faadmo faandhe oo ku sugan magaalada london oo ka hadlaysay weeraro xalay ka dhacay magaaladaasi oo ay dad waxyeelo kus- eh, kusoo gaartay ama kasoo gaartay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliyana waxa ay soo bandhigtay waxqabadka dowladda ee toddobaadkii lasoo dhaafay warbixin ama qoraal wasaaradda warfaafinta ay soo saartay oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa inoo soo koobaya waryaheena maxamed cali axmed rooraaye
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa guddi u xil saaray in uu soo qiimeeyo xaaladda xabsiga dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa soddonkii meey ee sanadkan guddi khubaraa u saaray oo soo qiimeeya xaaladaha ay ku sugan yihiin kiisaska ay ku eedeysan yihiin iyo tirada maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa wada dadaalo muwaadin kasta loogu raadinayo xuquuqdiisa asaasiga ah tallaabadan ayaa keenaysa in maxaabiista oo dhan ay helaan xuquuqdooda asaasiga si marka ay xabsiga ka baxaan ay u noqdaan muwaadiniin dalkooda horumarkiisa ka shaqeeya ra-iisul wasaaraha soomaaliyana xasan cali kheyre waxa uu dhagax dhigay dayactirka jidka soddonka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sideed iyo labaatanka mey ee bishan waxa uu dhagax dhigay dhismaha jidka soddonka oo isku xirta degmooyin dhowra oo ka tirsan gobolka banaadir waxaana dhaqaalaha ku baxaya iska kaashanaya maamulka gobolka banaadir iyo shacabka soomaaliyeed guddoomiyaha gobolka banaadir mudane taabid cabdi maxamed oo furitaanka wadada ka hadlay ayaa tilmaamay in shacabka muqdisho looga baahan yahay inay la shaqeeyaan dowladda ayna ka qayb qaataan horumarka ka socda caasimada ra-iisul wasaaraha ayaa dhankiisa ka hadlay furitaanka wadadan waxaana uu sheegay in dhismaha wadooyinka caasimada ay ka qayb qaadanayaan xasilinta amniga muqdisho isla toddobaadkii tegay dowladda federaalk soomaaliya iyo soomaaliya iyo midooda yurub ayaa kala saxiixday heshiisyo horumarineed dowladda federaalka iyo midooda yurub toddobayo labaatanka mey waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo lagu hirgelinayo mashaariic horumarineed oo ay ku bixeyso afartan iyo sideed dhibic afar milyan oo dollar mashaariicdani oo ku saabsan horumarinta dhaqaalaha dowlad wanaagga iyo kaalmeynta farsamooyinka kala duwan kuwa oo ay dhammaan midooda yurub ka fulin doonto soomaaliya heshiiskan waxaa soomaaliya u saxiixay wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga jamaal maxamed xasan halka uu midooda yurubna u saxiixay agaasimaha guud ee horumarinta iskaashiga caalamiga ee midooda yurub wasiirka wasaaradda maaliyaddana waxa uu soo bandhigay baa lagu yiri qoraalka wasaaradda warfaafinta ay soo saartay waxqabadka dhinaca maaliyadda ee labadii bilood ee lasoo dhaafay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa soddon iyo kowdii may shir jaraa-id uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu kaga hadlay waxqabadka wasaaradda labadii bilood ee lasoo dhaafay kordhinta dakhliga dowladda sarwqaadista isla xisaabtanka deymaha dalalka caalamka ay soomaaliya ku leeyihiin iyo hanaanka canshuuraha dalka qorshahan shacabka loogu soo bandhigay waxqabadka ayaa ah tallaabo lagu kobcinayo maamul wanaagga isla xisaabtanka iyo furfurnaanta ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay bixiyaan canshuurta ku waajibtay ayna dhankooda ilaalin doonaan
aad ba mahadsan yahay maxamed cali axmed roor ayaa ayuu kaasi warbixintaasi inoo soo koobay tartanka degmooyinka gobolada dalka oo warbaahinta qaranka ka baxa ayaa xalay waxaa ku tartamay degmooyinka kismaayo oo ka tirsan gobolka jubbada hoose iyo dharkinle ee gobolka banaadir waxaana ku guuleystay baa layihi tartankaasi degmada dharkinle ee gobolka banaadir natiijadaasi sida uu ku dhawaaqayo mustaf maxamed axmed warcadeeye oo ka mid ahaa guddigii xalay tartankaasi warbaahinta qaranka u qabtay oo natiijada ku dhawaaqaya
gabagabadii iyo su-aalihii la isweydiinayay degmooyinka rekenley iyo kismaayo oo caawa ku tartamaya barnaamijka tartan cilmiyeedka ramadaan marka aan ku hormaro degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa la weydiiyey toddoba su-aal oo caadiyan su-aalaha la weydiiyo degmo walba toddobadii su-aal ee la weydiiyey lix ka mid ah way iska khaldeen oo marna maysan haleelin hal ka mid a ayay ka jawaabeen sidaas darteed laba dhibcood ayay halkaas ka heleen wax ka faa'iidaysiyana maysan helin degmada kismaayo labadaa dhibcood un bay la yimaadeen oo ah oo hal ka mid a su-aalihii toddobada ahaa ee la weydiiyey oo si sax ay ugu jawaabeen sidoo kale degmada dharkenley gobolka banaadir iyana toddobadii su-aal ee la weydiiyey mid ka mid ah maysan garan oo toddobadiiba way khaldeen laakiin waxa ay heleen saddex ka faa'iidaysi oo ka mid ah su-aalihii soo hareen martay degmada kismaayo saddex ka mid a ayay ka jawaabeen oo ah su-aasha koowaad su-aasha labaad iyo su-aasha saddexaad oo kismaayo ay garan weysay su-aalaheediina ahaa ayay ka faa'iidaysatay dharkeynley sidaas darteed waxay heshay lix dhibcood waxaana tartanku u noqonayaa lix dhibcood iyo laba dhibcood dharkeynley waxay heshay lix dhibcood kismaayona waxay heshay laba dhibcood sidaas darteed dharkenley ayaa u gudubtay wareega labaad waata habeen dambe yaa habeenka habeen dambe hadduu alla idmo waxaa tartami doona degmada xamar jajab ee gobolka banaadir iyo degmada wadajir ee gobolka banaadir waa derbi micnaha waa waa kulan derbi oo labada degmo waa gobolka banaadir ka wada tirsan oo ka wada tirsan dhinaca kale habeen dab waa la ka kan yahay habeen dab waxaan u maleeyaa xamar jajab aan xamar jajab hadda banaqaa barfasore dharkeenley wadajir kaxda saddexda baan la isku
kulanka ma adag yahay mise waa jilcan kulanka aad iyo aad kulunkaas waxaa waay derbi waay laakiin derbina mala dhihi karee ka cariis ah waaye ka cariis ah meel la cariis ka naqa ki darada
halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa raadhiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya kooxda kubadda cagta ee real madrid ee dalka spain ka dhisan ayaa xalay waxay ku guuleystay koobka horyaalada qaaradda yurub ee u efa champions leaguea waxayna guushaasi ay sidoo kale tahay in kooxda real madrid ay rikoor cusub ka dhigtay tartanka qaaradda yurub ee horyaaladaasi waan markii labaad oo ay ku guuleysanayso kooxdaasi uu macalinka u yahay ciyaaryahaankii caalamiga ah ee hore ee zenadin zidan ee xulka qaranka dalka faransiiska islamarkaana kooxdaasi real madrid kooxaha usoo ciyaaray ka mid a ciyaartii xalay kama dambaysta koobkaasi ayaa waxaa isaga horyimid kooxaha real madrid oo spain ka dhisan iyo yuventus oo ka mid ah kooxaha horyaalka ee dalkaasi talyaaniga seeri eeda ka dhisan waxaana ciyaartaasi inta badan jamaahiirta kubadda cagta ay saadaalin kala duwan ay ka bixinin ka hor intaysan bilaaban waxaana ciyaarta oo dardar cusub ku bilaabatay ugu horeyntiiba gool la hormartay kooxda real madrid oo weeryahankooda caanka ah ee cristiano ronaldo uu gool qurux badan u dheliyey toddoba daqiiqo kadibna waxaa u bareejeeyey weeraryahanka dalka ee kasoo jeeda croatia ee kooxda juventus u dheela ee mario mansukic ayaa gool qurux badan oo la sheegay inuu yahay goolkii ugu qurux badnaa tartankan intuu socday ama finalka ama koox ciyaarta kama dambaysta laga dhaliyo waxaana lagu maray qaybtii hore ciyaarta intaasi markii la isu soo laabtayna kooxda real madrid ayaa sii kordhisay weerarka ay ku qaadayso goosha ama qaybta ay kooxda kale kasoo horjeeda taasna waxay u suurtagelisay inay saddex gool oo laba ka mid ah uu dhaliyey halka goolasha kalena ay kala qaybsadeen ciyaaryahanada kooxda real madrid casamero iyo asesio saasna waxay kusoo dhammaatay ciyaartii hal gool oo ay la timid kooxda juventus iyo afar oo real madrid ay la timid sidaasna waxa ay koobkii ku qaaday kooxda real madrid oo noqonaysa kooxdii ugu horeysay oo muddo laba sano oo isku xigta koobkaasi ku guuleysta iyadoo macalinka cusub ee zanadin sidan ee kooxda real madridna ee taariikhdaasi wax weyn ay u tahay ciyaarta oo lagu qabtay garoonka weyn ee xulka ee gobolka welis ay leeyihiin magaalada kadif ku yaala ayaa waxaa ku sugnaa taageerayaal aada u fara badan oo labada dhinaca islamarkaana waxaa la arkayay in farxadda inta ka badatay taageerayaasha real madrid ay halkaasi ku ilmeen halka kuwa yuventusna halkaasi ay ka dareereen ayagoo si aada ugu murugaysan guuldarrada soo wajahday oo ay ku haminayeen inay koobkan ay qaadi doonaan dhegeystayaal warkii subaxnimo oo aad ka dhegaysanayseen radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadan waa idiinta warka cali axmed sheekh ayaa idiin soo saaray anigoo cali cabdiraxmaanna waa idin akhrinayay sidaa iyo nabaddiin